halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunagu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo aynu horay idinku soo bilownay bawlos wuxuu warqaddan labaad u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddii koowaad ee uu u qoray waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan bawlos haatan wuxuu kala hadlayaa reer korintos codsi shakhsi ahaaneed ee uu u soo jeedinayo kuwii soo hanuunay oo wuxuu haatan kala hadlayaa wax ku saabsan sida qofka masiixiga ahi wax uu ula baxayo waxaana waxbixintu ay noqonaysaa mid ku imaanaysa hadba sida qofka uu u helay nimcada ee ma ahan caddad go'an oo qofka laga doonayo markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay bawlos oo reer korintos kala hadlaya waxbixinta iyo sharafta ay leedahay in hadalkii ilaah oo ay maqleen aawadeed rasuullada jooga yeruusaalem hadiyado iyo sadaqooyin ay u diraan wuxuu rasuul bawlos ku leeyahay reer korintos sidaan ku soo aragnay aayaddii sagaalaad ee ugu dambaysay waad garanaysaan nimcada rabbigeenna ciise masiix in isagoo hodan ah uu aawadeen miskiin u noqday inaad miskiinnimadiisa hodan ku noqotaan haddii aad dhowrayso inuu jiro hannaan wax loo sadaqaysto hannaankaasu waa ciise masiix qudhiisa ciise masiix wuxuu ahaa hodan laakiin innaga daraaddeen buu miskiin u noqday wuxuu yimid dunidan oo wuxuu qaatay miskiinnimadeenna bal waxaad khiyaastaa adiga oo ka soo tegay jannada oo dunidan yimid oo ku dhashay magaalada baytulaxam oo ku nool magaalada naasaret oo dabeetana iskutallaabta laga dhisay magaalada yeruusaalem meel ka baxsan derbiyadeeda oo dabadeedna lagaa soo laadlaadiyey halkaasi dabeetana lagu geliyo qabri mugdi ah waxaad markaasi arkaysaa in ciise masiix hodan uu ahaa laakiin aniga iyo adiga aawadeen uu miskiin ama sabool u noqday haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos cutubka siddeedaad aayadda tobanaad ee baalka saddex boqol kow iyo labaatan waxaa qoran sida tan oo sidan ayaan idinkula talinayaa waayo tanu way idiin dhaantaa idinkoo ah kuwii sannadii hore ugu hor bilaabay inay sameeyaan mana aha inaad samaysaan oo keliya laakiin waana doonaysaan haddaba tanu waxay tilmaan cad ka bixinaysaa in reer korintos ay horay ugu ballanqaadeen inay masiixiyiinta kale ee dhibaataysan wax u ururiyaan waxaanay taasi go'aansadeen sannad sii horraysay haddaba waxaa halkan ku soo baxaya arrinka ku saabsan ballanqaadka lagu ballanqaaday in caddad lacag ah la bixinayo ama la sadaqaysanayo dadka qaar baa waxay leeyihiin lama ahan inay lacag ballanqaadaan waxaan markaasi u malaynayaa in marka hore ay habboon tahay inaan wax waliba oo aynu ballanqaadno ee aynu saxiixnay bixinno waxaan u malaynayaa in dadka oo dhan ay wax u ballanqaadaan howlaha ilaah waxaan had iyo goorba saxiixnaa inaannu bixinayno guryahayaga kiradooda waxaan kaloo saxiixnaa waraaqo markaannu dhul gadanayno iyo markaan gawaari iibsanaynaba laakiin lacagtu ay inaga kala dhiman tahay waxaan markaasi idinku leeyahay ballanqaad waad samayn kartaan aad ilaah wax u ballanqaadaysaan isla sidaas oo kale si howlaha ilaah loo socodsiiyo haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan laakiin hadda shaqadii dhammeeya in sidaad diyaar u ahaydeen aad haddana ugu dhammaysaan waxaad awooddaan rasuul bawlos wuxuu leeyahay waa inay ka dhabeeyaan wixii ay ballanqaadaan oo waa inay lacagihii ay ballanqaadeen sidii ay u ballanqaadeen ay ahaato haddaba waa inaad maanka ku haysaan in haatan aannu jirin amar dadku ay leeyihiin oo ku aadan sida ay sadaqada u bixinayaan welibana ma ahan in ballanqaadka sadaqada xitaa uu yahay amar waxaa aayadda kore ay inoo sheegaysaa haddii aynu wax ballanqaadno waa in ballanqaadku uu u fulaa sidii aynu ballanqaadnay haddii aynu nidhi waxaannu dhiibaynaa hal boqol oo shilin iyo haddii aynu nidhiba waxaannu dhiibaynaa boqol kun waa inayaan waxba iska beddelin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda laba-iyo tobanaad ee isla cutubka siddeedaad waxaa qoran sida tan waayo haddii diyaar la yahay sida loo haysto ayaa loo aqbalaa ee ma aha sidaan loo haysan waxaa halkan la inoogu sheegayaa way ahmiyad ballaaran tahay inaan ogaanno ama maanka aan ku haysanno qof waliba waa inuu wax u bixiyaa sida uu u haysto waana inuu ku bixiyaa qalbi furan mana ahan in qofka la weyddiisanayo wax uusan haysan waxaannu horay idinku soo sheegnay in wakhtigan qaabka wax loo bixinayo iyo sidii ay ahaan jirtay xilligii reer banu israa'iil ee ku qoran sharciga ay kala duwan yihiin wakhtigaas hore waxaannu garanaynaa in reer banu israa'iil lacagta ay bixinayeen ay ku taakulayn jireen dowladda hase yeeshee dowladaha masiixiyiinta ay ku badan yihiin iyo kuwa aanay ku badnaynba dadku waxay lacag badan u bixiyaan canshuurta dawladda taasoo mararka qaarkood noqonaysa ama gaaraysa boqolkiiba toban ama in ka badan sababtaas aawadeed waxba sharci ah laguma xirin wax u bixinta howlaha ilaah hase yeeshee waxaa jira dad ilaah lacag siiyey waanay wanaagsan tahay inay wax u bixiyaan sidii ilaah wax uu u siiyey mana ahan inay ku daydaan dadka aan waxba haysan oo ay meeshii laga doonayey inay boqol bixiyaan labaatan soo taagaan baqaylnimada waa laga dayriyey hase yeeshee wax dadka ka haraya ma ahan waxaaba ugu daran markii qofku u gaboobo oo soomaalidu waxay tidhaahdaa lixdan jir iyo laxa jeclo haddaba waa in masiixiyiintu ay maanka ku haystaan mar waliba inay wax u bixiyaan sida ilaah wax uu u siiyey ama uu u barakadeeyey meel tobannaadyada waxaa laga doonayey reer banu israa'iil sidaan kor ku soo xusnay waxaanay taageeri jireen dowladdooda sidaan innaguba dowladaheenna ugu taageerno iminka canshuurta waxaan markaasi rumaysannahay masiixi waliba ee maanta jooga inuu bixiyo in ka yar boqolkiiba toban hase yeeshee haddii ilaah u barakadeeyo way bixin karaan in ka badan boqolkiiba toban haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waayo tan u odhan maayo in kuwa kale la daayo oo idinka laydiin dhibo bawlos wuxuu ku leeyahay reer korintos ma ahan in culays la saaro midkiin waliba haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos aayadda afar iyo tobanaad ee cutubka siddeedaad waxaa qoran sida tan laakiin sida ay isku midnimadu tahay wax ka siiya wax badan ee aad wakhtigan la joogo haysataan waayo way baahan yihiin inay waxooda badan wax idinka siiyaan markaad baahataan si ay isku midnimo u dhacdo laga yaabo in adigu aad leedahay geel fara badan iyo ari iyo ido badan waxaan markaasi kugu leeyahay ilaah wuxuu kaa dhowrayaa inaad ku kaalmayso howlaha loo hayo waa haddii aad masiixi tahay waxaana la leeyahay nin waliba ee awooda inuu wax bixiyo ama uu ku yabooho howlaha ilaah waa inuu bixiyo laakiin dooni maayo in wax la saaro mid aan awood u lahayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka siddeedaad aayadda shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan sida qoran kii wax badan soo gurtay waxba uma hadhin kii wax yar soo gurtayna waxba kama dhinmin wuxuu halkan bawlos tusaale ahaan ugu soo qaadanayaa wakhtigii reer banu israa'iil ay maannada guranayeen in qofkii wax badan soo gurtay iyo kii wax yar soo gurtayba aanay waxba u haraynin maalinta xigta waayo waxaa loogu tala galay in hal maalin cunnada lagu dhammeeyo haddaba waxay ahayd qorshaha ilaah in dadku aanay waxba ka dhinmin markay joogto quudka maalinta waayo berri ilaah baa haddana keenaya maanno ama raashinkii ay duurka ka guranayeen waxaannu ku arki doonnaa cutubka sagaalaad ee aayadda lixaad in kii wax yar beeraa wax yar uu goosan doono kii wax badan beeraana wax badan uu goosan doono waxaan u malaynayaa in ilaah uu kuula macaamili doono sidaad ula macaamilootid waxaanan hubaa in ilaah kitaabkiisa uu ku qori doono wixii aad samaysato haddaba kuwa waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan waxbixinta inagala hadla waxay inagala hadlaan wax ina farxad gelinaya bawlosna wuxuu ka hadlayaa wax farxad iyo yididiilo ay ku dheehan tahay haatanna aynu eegno maaddada ku saabsan faallo laga bixinayo sida qofka masiixiga ah wax uu ula baxayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada oon xaalkaasi ka eegno qorniinka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin ilaah baa mahad leh kan qalbiga tiitos geliyey dadaalka aan idiin qabno oo kale haddaba marka la leeyahay mahadsanid ayaa luqadda griigtu waxay noqonaysaa karis oo loo beddeli karo ama tarjumadu ay noqonaysa nimco inkastoo mahadsanid ay tahay tarjumo wanaagsan haddana waxaa lagu fasiri karaa nimco ha u ahaato ilaah ama waxay ka dhigan tahay sida adigoo leh ilaah baa nimco leh ama nimcaalo ah haatan bawlos wuxuu leeyahay tiitos ayuu u dirayaa inuu sadaqada soo qaado laakiin waxaa niyaddiisa ka buuxay nimco tiro badan tiitos wuxuu doonayey sida bawlosba uu u doonayo inuu sadaqadan gaarsiiyo quduusiinta joogta kiniisadda yeruusaalem haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu haatan eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa sagaal iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan waayo wuu aqbalay baryadaydii laakiin isaga qudhiisu aad buu u doonayaa inuu idin yimaado maxaa yeelay wuu idin xiisoonayaa waxaannu isaga la dirnay walaalka ammaantiisa xagga injiilka kiniisadaha oo dhan wada gaadhay sidaas oo keliyana ma aha laakiin isagu waa kii ay kiniisaduhu ka dhigeen inuu nala sodcaalo hadiyaddan aawadeed tan aannu uga adeegno rabbiga ammaantiisa aawadeed iyo in la arko diyaarnimadayada soo arki maysid tiitos iyo saaxiibkiis nimcadan ah inay sadaqada u geeyaan quduusiinta reer yeruusaalem haddaba waxbixintu waa in lagu salleeyaa ammaanta ilaah wax kasta ee aynu bixinayno saaxiib waa inaan ilaah ku ammaannaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda labaatanaad waxaa qoran sida tan waxaannu iska jiraynaa inaan qofna nagu masabidin deeqsinimadan aannu ka adeegno bawlos wuxuu leeyahay si daacad ah baa loo isticmaalayaa lacagta dadka ay u ururinayaan quduusiinta oo waa laga feejignaanayaa sida loo qaybinayo haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka siddeedaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan waayo waxaannu ka tashannaa waxyaalaha wanaagsan mana aha rabbiga hortiisa oo keliya laakiin dadka hortiisana haddaba markay joogto ka adeegidda deeqaha la siiyo ama loo hibeeyo howlaha ilaah ayaa waxaan idiin sheegayaa inay taxaddar weyn u baahan tahay fulinteeda haddaba ururro fara badan oo masiixiyiin ah iyo kiniisado ayaa waxay dhiirro gelinayaan in lacag badan loo ururiyo howlaha ilaah hase yeeshee sidii loo isticmaalay lacagta ayaan innaba waxba qoraal ah laga bixinaynin ama aan lagu xisaabtamaynin waxaanse idiin sheegayaa lacag waliba ee la ururiyo howlaha ilaah ayaa looga baahan yahay kuwii aruurinayey inay ka bixiyaan xisaab xer wanaagsan oo lagu qanco si loo hubiyo in lacagtu ay ku baxday barnaamijkii loogu talagalay waana in qoraal laga dhigaa wax waliba waa inuu jiraa kalsooni buuxda oo lagu qabo ururka lacagta la siinayo oo waa inay daacad u yihiin wax waliba ee lagu ammaanaystay haddaba la dooni maayo in kaalmo lacageed la siiyo urur aan daacad ahayn ama laga shakisan yahay qaabka uu lacagaha u isticmaalayo waa inaynu xusuusannaa in dunidani ay tahay mid aad u xun oo welibana waxaa la og yahay inay jiraan ururro diini ah oo haddana diinta ka baayac mushtara waa intaasi aad loo eegaa oo looga feejignaadaa bawlos qudhiisa oo la garanayo inuu ahaa rasuul weyn ayaa leh waxaannu ka tashannaa waxyaalaha wanaagsan mana aha rabbiga hortiisa oo keliya laakiin dadka hortooda waa in markaasi aannu caad saarnaanin in lacagta loo isticmaalay wixii loo qondeeyey iyo ujeeddadii loo bixiyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka siddeedaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan ee baalka saddex boqol laba iyo labaatan ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan waxaannu iyaga la dirnay walaalkeen kan aannu marar badan caddaynay inuu waxyaalo badan ku dadaalo haddeerna weliba wuu ka sii dadaal badan yahay hubaasha weyn ee uu xaggiinna ku qabo aawadeed tiitos waxa weeyaan wehelkayga iyo ilashaqeeyahayga xaggiinna walaalaheenna waa kuwa kiniisaduhu ay idiin soo direen waana ammaanta masiix waxa bawlos uu leeyahay waad ku kalsoonaan karaysaan tiitos tiitos warbixin wacan buu ka dhiibayaa wixii lagu ammaanaysto waxaa kaloo ay ku kalsoonaan karaan bawlos oo iyaga warbixin u soo diri doona lacagtana ma ahan in hal qof oo keliya uu bixiyo haddaan markaasi horay idinku sii wadno cutubka siddeedaad aayaddiisa ugu dambaysa ee ah aayadda afar iyo labaatanaad ayaa waxaa ku qoran sida tan sidaa daraaddeed kiniisadaha hortooda iyaga caddaan ugu tusa jeceylkiinna iyo faanka aannu idin qabno bawlos wuxuu weyddiisanayaa inay caddeeyaan jeceylkooda ama ay ficil ka dhigaan soo arki maysid saaxiib haddii ficil la doonayo hadal looma baahna oo waa tii soomaaliduba ay horay u tidhi meel hoo u baahan hadal wax kama taro markaa la dooni maayo inaad laba wejiilayaal noqotaan haddii aad tidhaahdaan masiixa waannu jecelnahay waa inayaan been ku jirin oo ay run ahaato waana inaad wax waliba u hurtaan bawlos wuxuu weyddiisanayaa masiixiyiintii reer korintos inay ficil ka dhigaan jacaylka ay ilaah jecel yihiin oo la arko waxa ay ku yaboohaan quduusiinta reer yeruusaalem waxaannu haatan soo gaarnay cutubka sagaalaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos waxaana cutubkan aan ku bilaabayaa mawduuciisa waxaana weeye waxa uu ka hadlayo hal mawduuc oo ku saabsan wax u ururinta quduusiinta reer yeruusaalem cutubkan wuxuu horay u sii ambaqaadayaa qisadii bawlos uu ka hadlayey ee aynu ka akhrinaynay cutubka siddeedaad wuxuuna ka hadlayey maaddada ku saabsan nimcada waxbixinta ama deeqsinimada haatanna waxaa ina hor yaalla wax loo yaqaanno waxbixinta dhabta ah ee masiixiyiinta waxaana aan sii wadaynaa marka hore fasiraadda ku saabsan waxbixinta qofka masiixiga ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadaha kow ilaa afar ee baalka saddex boqollaba iyo labaatan ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan looma baahna inaan idiin soo qoro wax ku saabsan caawimaadda xagga quduusiinta waayo waan garanayaa diyaarnimadiinna aan kuwa masedoniya idinku faaniyey in dadka akaaya sannadii hore ay diyaar ahaayeen oo jeceylkiinna kuleelkiisuna badidood buu sii kiciyey bawlos wuxuu leeyahay aad buu ugu ceeboobayaa haddii uu halkaasi yimaado isagoo masaal u soo qaatay reer masedoniya in haddana reer korintos ay waxba bixin waayaan haddaba kiniisadaha barakaysan waxaa lagu ogaadaa sida deekhdoodu ay tahay waxaa jira kiniisado badan oo kuwo furfuran ah waxaanaad arkaysaa inay jecel yihiin waxbixinta ama sadaqada waxaase kaloo jira kuwo badan oo aan laga garanaynin waxbixinta haatan waxaynu arkaynaa in reer korintos ay yidhaahdeen waxaannu bixinaynaa deeq aynu u dirayno quduusiinta joogta magaalada yeruusaalem waana inay wax u bixiyaan ama ay ku saddaqaystaan rumaystayaasha reer yeruusaalem waxaan idinku leeyahay wax waliba ee qofka masiixiga ahi u ballanqaado waa inuu oofiyaa waayo wuxuu axdiga la galay sayidka waxaan garanayaa nin masiixi ah oo ilaah lacag uu siiyey ninkaasi baa la weyddiiyey sidee baa lacagtan badan ku heshay adigoo weliba deeq badanna bixinaya isagiina wuxuu ku jawaabay ilaah baa lacagta bannaanka ii soo dhiga aniguna waan sii bixiyaa oo marnaba igama dhammaato saaxiibayaal ilaah kama deeqsanin haddii aynu xaggiisa wax u hibayno isaguna wax buu inagu deeqayaa oo barakadu inaga dhammaan mayso haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan taas aawadeed waxaan u maleeyey inay dhaanto inaan walaalaha ka baryo inay hortay idin yimaadaan inay hore diyaar ugu sii dhigaan deeqda aad ballanqaaddeen inay taasi diyaar u ahaato mana aha qasab ahaan haddaba waxaad garanaysaan in hadiyadda loogu yeedho deeq taasina waxay muujinaysaa in hadiyad wax ku ool ah la bixinayo taasoo caddaynaysa nimcada ilaah ee ah inuu qalbiyada dadka ka shaqaynayo si howlihiisa loo hirgeliyo haddaba intaasi ayaannu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii caawa habeenka xiga ayaannu halkaasi idinka sii wadi doonnaa dhegaystayaal waxaa rasuul bawlos uu kula talinayo reer korintos
masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin